نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تنسيها ودنسيها مولانا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد maanta darsigu wuxuu ku saabsan yahay labadii darsi booska tafsiirka iyo bukhaariga waxaan gelinay risaalo la yidhaahdo muqadimatu ibnu abi zayd muqadimatu ibnu abi zayd alqarawani alkhayrawaani muqadimatu bni abi zayd alkhayrawaani ninka ibnu abi zayd la yidhaahdo risaalo uu leeyahay oo fiqhiga ku saabsan muqadimo oo maaragtay alifey oo laakiin caqiidada ahlusunna waljamaaca ku saabsan wey caqiidada saxiixa ah ee kitaabka iyo maaragtay sunnada iyo manhajka salafu saalix maaragtay caqiido ku dhisan kitaabkaas weeyaan kitaabka shiikha alifey magaciisa waxaa la yidhaahdaa waa imaamu alcallaama alfaqiih alqudwa caalimu ahli lmaqrib maqrib waxaa la dhulka andalus iyo waqooyiga ifriiqiya hadda dhulkan garbi ifriiqiya maqrib iyo jazaa'ir iyo dhulkaas maqrib waa la dhihi jiray afriiqiyana waa la dhihi jiray iyo tunis iyo dhulka andalus oo hadda sbain iyo burtuqaal muslimiintu ay haysan jireen dhulkaasaa maqrib laysku oran jiray kunyadiisu waa abu muxamed waaye magaciisuna waa cabdullaahi ibnu abi zayd aabbihiisa magaciisa abu zaydkaasna cabduraxmaana la yidhaahda marka magaciisu waxa wey cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan alkhayrawaani almaalik laakiin aabbihiis ayaa waxaa leeyahay ibnu abi zayd ku magac dheer abu zayd ayuu ku magac dheer yahay asagana marka wuxuu ku magac dheeryahay ibnu abi zayd alkhayrawaani khayrawaan waa dhulkaas oo maqrib ku yaalla dhulka mid awey ninkaasi wuxuu dhashay sanadka hijiriyadu markuu ahaa saddex boqol iyo tobanka ayuu dhashay saddex boqol iyo tobankii hijiriyada markuu ahaa ayuu dhashay wuxuu ku barbaaray dalabulcilmi asagoo yar ayuu cilmiga bartay ilaa oo madhabka maalig imaam maalik oo maaragtay dadka ugu sarsareeyo uu noqdo oo laqabkiisa waxaa layihi almaalikiyu sagiir ama almaaliku sagiir maaligii yaraa macnaa shiikhii weynaa oo madhabka maalikiyada asaasay shiikhaas in la yidhahdo waaba maalig yaryarba isagaba in la yidhaahdo nin aada u cilmi badan oo akhlaaq badan ayuu ahaa waqti horewna cilmiga barto risaaladan cajiibkan oo arki doontaan isagoo waxuu alifaa la yidhaahdaa dhowr iyo toban jira soddobiyo toban jir isagoo ah ayuu alifay oo sanadku markuu ah saddex boqol iyo toddobiyo labaatan uu alifay saddex boqol iyo tobankiina waa uu dhashay marka risaalada markuu alifayo toddobiyo toban sanoo jira toddobiyo toban sano dadka jira hadda anaga maxau naqaanaa tiin ejaa loo bixiyey waa dadka la leeyahay kaadida iyo xaarka ma kala yaqaanin waa gaaladaa dabaal ka dhigaysa annaga lafteenna maxaan odhan jirnay wiil laba iyo toban markuu jiro hadduu lali ahaan waayo marti reer kusoo hoyd hadduu luunka rogi waayo raganimo ludeed kuma jirto lumaya ogaadana dhihi jirna macnaa haddii shan iyo toban labayo toban iska dhaaf shan iyo tobanee raganimadii kaamilka haddii laga waayo kaas waxaa la yidhi maarata waa u dhammaatay waxay dhihi jireen soomaalida nin raga ma kore waa dhashaa soo maaha mas-uuliyadii ka qaadeen qofkiioo maarata weyne waxay dheen tiin eja tahay wax lagu haysto lama arko kaadida iyo saxarada qasay yidhaahdeen marka annaguna runaan moodno ilmaheenna waa ka rumayno waa tiin ejaan dhahno may waa mas-uul inaan dhahno wey muraahiq ama baaliq ale shan iyo toban hadduu gaarana waa baaliq inta ka horeysa haddao caqliyeysana waxa weeye waa muraahiq oo mumayiza la yidhaahdaa markuu toddoba sano iyo meelaha soo dhaafo marka salaada la farayo ka horaan ayuu idabta lagu bilaabaa kutub badan uu alifay ninkan oo aada iyo aada u qiimo badan kitaab la yidhahdo cijaazu lqur'aan iyo risaaladan oo fiqhiga iyo caqiidadaba ku saabsan waxyaalo badan ayuu marka u alifay nin aada maaragtay loo jecel yahay ayuu ahaa waxuuna ahaa nin caqiidadiisu ay maaragtay dariiqada salafka ay maaragtay uu ku toogay uu ku taagan yahay dahabi wuxuu yidhi kaana raximahu llahu calaa dariiqati salafi fi lusuul usuusha macnaa caqiidada wuxuu haysta buu dhahay caqiidada salafka laa yadri lkalaama walaa yata'awal kalaamku waa falsafada oo kuwa dhaha ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro bidix ma jiro midig ma jiro waa kuwa saas odhanaya wey oo ilaahay subxaana wa tacaala meelba aan ku ogeyn waa kuwa layidhi lagu shabahay say ilaahay u inkireen waxay la mid yihiinaa la yidhi nin dhahaya gurigeyga geed timiraha ku yaal markaasaa la yidhi geedka timirtaa na tus waa ku yaalaa geedka timirka waxaa la sal ma leeyaha uu ku istaago iyo xidido maya laamo ma leeyaha maya caleen ma leeyaha maya miro ma leeyaha maya hadda geedkaaga timir kugu yaal kuma yaalo wey ayaga waxay dhan ilaahaa jira ma qalalna ma qoyna kor ma jiro hoos ma jiro jismi maahan wax kale maahan muxuu yahay marka waxaan jirina ka dhigan ilaahay subxaana wa tacaala marka waa nin dhahaya geed timiraha gurigeega ku yaala saaq iyo laamo ma leh jiridna ma leh xididana ma leh mirana ma leh baalla ma leh ma qalalna ma qoyna timirtaas maxay tahay marka marka kuwaasoo kale mucadilada falsafada laguu sheega waa waxaas wey xamaaqadaas wey marka dariiqahaas ma uusan raacsanayn dad badanaa wax ka bartay oo culimo badanaa wax ka bartay ilaahayna kutubtiisa waa uu barakeeyey kitaabkiisa waxaa la leeyahay boqolaal sharax ayaa loo sameeyey qaybta hadda muqadimadana caqiidada qaybta kalena fiqhiga imaam maaliki ayuu uga hadlay oo si wanaagsan ayuu maanta ma arkaysa uga hadlay nacam ninkaa taqriiban markuu haddee aada u kifaaxay oo cilmi iyo khayr fara badan uu faafiyey ayuu wuxuu dhintay saddex boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii ayuu dhintay marka saddex boqol iyo siddeetan iyo sagaalki taqriiban marka wuxuu ku dhintay isagu wuxuu dhintay saddex boqol iyo tobankii soo maaha saddex boqol iyo toban siddeetan iyo sagaalka waxaad ka goysaa siddeetan iyo sagaal toban ka guur meeqaa soo haraysa toddobaatan iyo sagaal macnaa siddeetankii waxyar dhiman marka laakiin cimri oo xaafil ahoo khayr iyo wanaag ka buuxa ayuu maarata uu ku dhintay risaalada marka waxay ku saabsan tahay sidaan sheegnaba caqiidada ahlusunna waljamaaca caqiidatu ahlusunna waljamaacana waxa weeyaan waa caqiidada laga qaatay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sida salafka iyo saxaabada ay u fahmeen oo fidrada waafaqsan iyo caqliga saliimka ah caqiidaduna wax dhib badan maaha dadka fiqhiga iyo masaa-ishiisa waa ku dhibtoodan laakiin caqiidada markay saxiix ay tahay dhib ma laha sababtoo qofka ilaahay inuu asagu rabbiho koonkan abuuray inuu magacyaal wanaagsan ou leeyaho caliim ou yahay cilmi leeyaho qudro ou leeyahay ilaahay khalqigiisa ou ka sarreeyo ou kamaal yahay wax alla wixii ceebana ou ka nasan yahay ilaahaasna asaga ou yahay midka cibaadada astaahila qof walba caqliga wou dareemi karaa laakiin dadkii markay falsafo soo geliyeen markaasay dhibaato ay noqotay oo qaara waxay leeyihin haddaan idhaahdo caliim aan idhaahdo ama samiic iraahdo ama basiir ama korow jira ama ilaahayadow le aan idhaahdo ee makhluuqii u ekaana soose makhluuq ugu ekaana waa inaan yaddii anfiyo oo idhahdo yad ma lahan cilmi ma lahan maaragtay waxaas waa inaan ka anfiyo hadda hadhow haddaad wixii sugnaa aada ka anfiso waxay noqonaya marka hadhow inaad wixii macduumkaa waxaan jirin ilaahay aada ku matasho qaar kalena waa soo ardeenoo waxay yidhaha haddaan yad iyo cilmi maqlo annaga makhluuqa waxaa noogu roon bini aadamka aa noogu caqal roonoo noogu yad qurxoonoo marka anagu haddee midaan aan naqaanaan ku matalna waxaan leenahay yadun ka yaddi iyo samcun ka samci waa yad oo taydoo kalaa iyo maqalkeygoo kalaa iyo saasaan leenahay labadaas qolaa marka cariga kharibo kuwa makhluuqa u okeysiiyana waxaa la yidhahdaa mushabiha ilaahay bay makhluuqii ku shabiheen kuwa yidhaahda sifaadka waxaa ka dhalanaya ilaahay in makhluuqa loo ekeysiiyo ee markaa sifaadkii inkirana waxaa la yidhaahdaa mucadila la yidhaahdaa soo maahan oo ilaahay bay waxay ka dhigeen sifaadkiisii waxaan jirin ee sifaadkana waxa qofku lagu yaqaano waa allah makhluuqada sifaadkan u yaqaana hebel waa nin cad oo dheer oo saasoo kale maaragtay awood leh oo cilmi leh oo sakiya soo waxa makhluuqa lagu yaqaano soo maaha ilaahayna makhluuqa sifaadkiisu naqsi iyo wanaag waa isugu dhex jira laakiin sifaadka ilaah waa wada kamaal wey alla sareeyo oo weyn oo cadiim ah oo cilmi badan oo wax kastaba og oo wax kastaba arkayo oo naxariis badan tilmaamihii marka haddii la baabi'iyo magacyaalkiisii dee waxaa wax kama jiraanaad ilaahay ka soo qaado subxaana wa tacaala culimmada markaasi waxay yidhaahdeen ninka mushabiha waa caabudu wathan wathanoo asagoo dhoodhoobtay oo suuraystay ayuu caabudaya ninka mucadilka oo sifaadka ilaahay inkirana waa caabidu cadam wax aan jirinooba caabudaya marka weliba kaasaa sii xunay markay yidhaahdeen kan mucadilka waana waxaa ashaaciradii muctasilo isku waaweynaysay oo lehiin waxaan aqaanaa waa inay waxaan jirin ay caabudaan oo ilaahay cadam ay ka soo saaraan isku faanaan ay kuleeya cilmigaan leen salafkana maxay ku caynayaan iyo saxaad waxba ma fahamsanayn waxay ku cayn waxay sifaadkii ilaahay sugeen calaa maa yaliiqu bijalaali ay ku caayayaan ayagana ilaahay intay eber ka dhigeen oo is ammaanayo walidaalika xataa boqoradu waa ku jeesjeesay nin maxa la yihahda maxmuud sabastakiin ayaa maaragtay nimankaana u yimid oo ilaahay ka sheekaynayo oo le kor ma jiro hoos ma jiro xagga ma jiro maqoyana gacan male cilmi male kan male ma sareeyo soo dhaha kuwana kuwan waa kuwa ilaahoodii aan meel ku egin ilaahoodii dhumiyo dhaha kuwan faa-iide maloo dhaha kuwan iga tag mid oo mutakalimiinta ugu weyn ibnu forag la yirahda isagaa dilaa la yidhaahda ma garate waxaa taqaana lama arkow dhaha ilaahay baad eber ka dhigtay horta idhaaf uu yidhi faa-iide aada leedahaaba iska yare na dhaaf wey ku yidhi nacam marka kitaabku marka mowduucaas caqiidada ahlu sunnada oo fidrada leh oo saliimka ah oo caqli walbaba iyo fidraduba ay qaabilayaan ayuu ka sheekaynaya soo maaha waana sida saxaabadii u fahmeen oo kitaabkii qur-aanka iyo sunnaduna ay ku tusinayaan aan akhrino marka muqadimatu mualifi risaala risaalada ninka alifay muqadimadiisa uu ka hormariyey ibni abi zayd alkhayrawaan ninka le raximahullah qaala wuxuu yidhi abu muxamed ninka la yidhaahdo cabdullaahi bnu abi zayd ninka la yidhaahdo alkhayrawaaniyu ah radia allaahu canhu ama raximahullah wa ardaahu ilaahay ka raali noqde badanaa istilaaxa saxaabada loo isticmaalaa laakiin raximahullah ayuu u isticmaalaan culummadu dadka saxaabada ka dambeeya alxamdu mahadlilaahi ilaahay baa iska leh alladii allihii ibtada'a alinsaana insaanka asagu ku bilaabay binicmatihi nicmadiisa ku bilaabay ilaahay nicmadiisa iyo khalqiga iyo nacsaga kugu bilaabay adoon jirin oon codsanoo dhihin ilaahoy abuura wax ii qabo oon caabudin oo isagu nicmada kugu bilaabay alladii ibtada'a alinsaana binicmatihi ku bilaabay wa sawarahu ku masawiray fil arxaami rixmka hooyadiisa bixikmatihi xikmadiisa qaabka adiga lagu abuuraa ma taqaanin ilaahay baa suuro iyo saambal kuu sameeyey qaab adiga aad ogtay adoo hooyadaa calooshii ku jira suuradii aad ku soo baxday marka ilaahaas ku suureeyey allahaasaa mahad iskale subxaana wa tacaala oo suuraddaa wanaagsan ku siiyey wa abrasahu ilaa rifqihi wamaa yasarahu lahu min risqihi wa abrasahu ilaahay qofkii marka bannaanka u keenay qofkii markii rixmka lagu abuuray haddana waa dhashaa soomaan bannaan ku yimaadaa wa abrasahu macnaa soo muujiyo bannaanka usoo saaray ma garatay ilaa rifqihi meeshii uu ku nasan lahaa oo adduunyadii oo ku raaxaysan lahaa oo macnaa ku noolaan lahaa iyo wamaa yasarahu lahu wuxuu usoo fududeeyey min risqi risqigiisa ilaa adduunyada markaad usoo baxdo calooshuu caririyu ka soo baxa soo maaha gogol iyo guri waasaca iyo naas aada nuugaysid iyo cuntadii cunto ka bedelan oo tiika xoog badan ayaa usoo baxaysa moogta awal waxaad xudunta ka qaata ku noolaa markuu caloosha ku jiro meel cariiriyaho mugdiyaho ku noolaa laakiin bannaanka markuu yimaado ma garatay rifqiga waxaa la maraafiq meelaha lagu nasto oo la seexdo oo la fafadhiisto ayaa la yidhaahdaa maraafiqulxayaa nacam haa wa abrasahu usoo muujiya ilaa risqihi macnaa meelihii oo ku nasan lahaa ku raaxaysan lahaa iyo wamaa yasarahu lahu wuxuu u fuday min risqihi ah wa callamahu waxuu baray maa lam yakun yaclamu waxuusan aqoonin ama xag diin ama xag duunyo markuu dhasho arkaysaa naaska xushaga mataqaan nag ou siisanayo waa yaqaano haddou wax dareemo ilmihii waa ooyaya idraagkiisa hadba maalinba maalinba waxbaa kusoo darmaaya ilaa uu cilmi iyo culuum adduunye intaba uu ka barto wacallamahu waxuu baray maa lam yakun yaclamu waxuusan ogeyn hadda haddii nabi laga dhigo ama cilmiga shareecada la barana hadda waa fadli weyn wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiis iyo dheeraadka iyo wanaagga uu siinayo calayhi insaanka korkiisa cadiiman ku weyn buu ahaaday wa nabahahu ilaahay wuxuu ku baraarujiyey markuu abuuray biaathaari suncatihi sancadiisa waxaa ka ratimaya raadkeeda oo waa maxay ee sancada waxaa ka ratimaya waxbaa ilaahay inay ku tusto al aharu eesh yadullu cala almu'ahir raad muxuu ku tusanayaa neef maaragtay ratiya raadka haddaa aragtid sow neefkii meeshan qaada kuma tusinayo ilaahay koonkan abuuray khalqigan khaaliquu ku tusinayaa marka wa acdara ilayhi ayadooba caqligooda iyo makhluuqan dadku kuba hanuuni karo ilaahay ku gara kara haddana rusulaa loo soo diray wa acdara ilayhi insaankii cudurdaarkiibuu ka gooyey calaa alsinati almursaliina mursaliinta carabkoodii alkhayirati oo khayrka badneedoo min khalqi ka mida waxay carabta waxay acdara man andara qofkii kuu digay ma garatay kuma dil meesha soomaalida ay ka dhahdo acdara waxaa la yidhahdaa qofka markuu intuu xujo ku hor dhigo hadhow waxyaalihii justification marmarsiyo ah ka dhiga laheyd markuu kaa bi'iyo marka af soomaali markii lagu fasiro wa acdara ilayhi ilaahay marmarsiyihii iyo doodii qaladka ahaa dadkii wuu ka baabi'iyey calaa alsinati mursaliina ayuu uga baabi'iyey alkhayirati oo khayr ka mid min khal ka mid ahayd oo waa maxay ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walowlaa ma garatay walowlaa walowlaa an yaatiyahum bicadaab ayaddii maxay ahayd ku jirtay ya suurat macnaheedu wuxuu ahaa haddii aanan maaragtay aanan ka digtoon walowlaa haa haddii cadaab u imaan lahaa laqaalu lowlaa arsalta ilaa rasuulan hadduu cadaab u imaan lahaa oo dembigooda lagu ciqaabi lahaa waxay dheheen lowlaa arsalta ilaynaa rasuula maa rasuul noo soo diri fanatabica aayaatik wanakuuna min almu'miniin aayadda bay baa jirtaa taasina waa suurat low ana ahlakna bacdaa min qablihi fanatabic aayaatina min qabli an nadila wanukhza intaanan saa u diloobin rasuul maxaa igu soo dirweysa hadhow cudurdaarkaasi la imaalahayen cudurdaarkaas si looga baabi'iyo oo ilaahay aysan gar ugu helin gartiyaa laga baabi'iyey rusushaa loo soo diray macnaha saas wey marka waa u cudur daarada macnaha ma ka muuqanayo af soomaaliga icdaar waxaa acdara man andar macnaa qofkii kuu degay kuma dilinay soomaalidu dhahan carabtan waxay dhahan acdar macnaa justificationkii wuu kaa baabi'iyey qofkii kuu degay saas way hadhow gar iyo justification ah kula dooda ma heli kartid macnaha saasa af soomaaliga laga wadaa laakiin haddaad tirahdid acdara waa u maaragtay waa u cudur daaray haddaad tirahdid cudur maxaa looga jeedaa halkan loogama jeedo haddaad tiraahdid acdarahu markaad tiraahdid ictadara wuu cudur daartay wey fa acdarahu haddaad tiraahsid macnaha waxaa loola jeedaa mar waxaa loola jeedaa macnaa ay qabila cudurahu waa loola jeedaa laakiin meeshan hadda waxaa loola jeedaa waacdara waacdara ilayhi altan waacdara ilayhidan waxaa looga jeedaa haa acdara ilayhi marka la leeyahay markaas cudurdaarku ka baabi'iye wey laakiin ictadara fa acdarahu haddii la yiraahdo macnaa cudurdaarkii wuu ka aqbalay justificationkii wuu ka aqbalay wey laakiin fa acdara ileyhi markii la yidhaahdo wixii uu cudurdaar ka dhigan lahaa aa laga hor istaago oo laga baabi'iyey saasoo kale camal ay ka dhigantaha fahadaa man wafaqahu ciddou waafajiyey wuxuu ku hanuunay bifadlihi fadligiisa oo rusushay ka faa'iidaysteen wa adalla ilaahay wuu baadiyeeyey man khadalahu ciddou dullay bicadli cadaaladiisa macnaha allo qofka uu khudlaanayay waa qof xataa khayrka haddii la tuso aan ka qaadanaynin waa marka ilaahay wuxuu ogy inuusa waxba aqbalaynin wa adalla wuu baadiyey man khadalahu ciddou dulleeyo wayasara almu'miniina mu'miniinta wuxuu fuday lilyusraa waxa fudud oo khayrka maxaa arkaysa qofka muminka muwafaqa salaaduu iska jecel yahay soonkau iska jecel yahay cifaduu iska jecel yahay khayrkiibuu ilaahay u fudeey subxaana wa tacaala waxyaalihii xumidaana waa dhibsanaya mase mararka qaarkood hadduu shaydaanku ugu sheekeeyana ilaahay ludfigiisa uu ka hor istaagaya subxaana wa tacala qofka khayrka lala damacsan yahay nacam wa sharaxa suduurahum qalbigoodana wuxuu u sharxay lidikraa waanada wixii ilaahay uu ku waaniyo oo qur-aanka iyo xadiida iyo qiyaamada looga sheekeeyo iyo sifaadka alle iyo cadamadiisa uu ku waansameeya fa aamanuu billaahi bay rumeeyeen bialsinatihim carabkooday ku rumeeyeen naa fa aamanuu billaahi bay ka rumeeyeen bialsinatihim carabkooda naadiqiina iyagoo macnaa towxiidka iyo dikriga alle ku dhawaaqayo oo nudqiga oo iimaanka lagu dhawaaqo waa shahaada iyo dikriga alle macnaa haddaad tirahda laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulullah waa towxiidkii dikriga lagu dhawaaq haddaa alxamdu lilah subxaana allah allah akbar qur-aanka haddaa akhriso kullu waa iimaankiio lagu dhawaaqay macruufka haddaa fartay munkarka haddaa reebtid kullu iimaankiio lagu dhawaaqay waay waa waa nudqiga oo khayrka lagu dhawaaqay wa biquluubihim quluubtoodana mukhlisiina quluubtana saafi bay ka yihiinoo waxay afka ka leeyihiin iyo qalbigooda waa iska leeyihiinoo ilaahayba daacad u yihiinoo istustus iyo riyaa iyo nifaaq kuma jiro wa bimaa aatatu bihi rusuluhu rusushiisa waxay la timid iyo wa kutubuhu kutubtiisana caamilin ay ku camal falayaan idan waxay ku iimaan oo iyo nudqi khayrka lagu dhawaaqo iyo ikhlaas qalbigiya iyo camal fal wa tacalamuu way barteen maa callamahum ilaahay wuxuu barayna waa barteen oo cilmigii naaficahay kitaabkii sunnaday barteen wa waqafuu waxay istaageen cinda maa xadda lahum wuxuu ilaahay u xadeeyey macnaha ilaahay wuxuu noo xadeeyey waajibka inaan la nimaano oo waa waajib sunnadana waa tarkiib oo inaan waa noo fiicanta ajra noo ziyaaday wixii mubaaxana waa naloo baneeyey laakiin xaaraamta iyadana looma ogola waxaa la dhahay intaa waajibka iyo sunnada iyo xaaraamta ha dhaafini iyo xalaasha ha dhaafinina oo xaaraamta ha u dhex gudbinina marka xadkaa qofka inuu dhaafamaan waajibka waaba lagaa rabaa sunnadiina khiyaara u leedahay laakiin ajaraad u leedahay mubaaxiina waa kuu bannaan yahay haddaad daaca u niyeysana ajaraa ka heli intaasaa dhaafin waxaa la xagga xaaraamta usii gudbin karaahiyadana waa xuduud yaroo u dhaxayso ayada cuquubo saasa ma lahan laakiin waa shubahaadoo maxaarimtii kuu geyno oo xoogaa orodka gaabi waayo magarata isloo gaariga hadduu meel khatara soo galo soo ma gaabinaysid xoogaa gaariga isloo ka dhig si hadhow meesha oo reedka aadan ugu dhicin oo axmarkaa khatarta xaaraamta ma garat saas waay marka laakiin waajib markay taha waa ku qasbantahay inaa wadid sunno markay wataana maslaxa kugu jirta ajarkaagii waay mubaaxana waa kuu bannaan yahay meesha karaahiyada markuu joogo isbiidka aada u yaray ama agteedaba ku joogso adig waxaa la dida reedkaas xaaraamtaha ina maaragta isbiidkii kaba soo dhaaf karaahiyada inuu yelow oo tahay isbiidkiina hadda xaaraamtiina ay reed tahay marka meesha yelowga ma kuu fiicna maaragtay inaad gaariga aada ku wadid laakiin axmarka asaga maba la ogola waa mamnuuc waa ma garat laakiin intan waajibka combalsariga iyo sunnada iyo mubaaxa gaarigaaga waa ku wada karta waa soco karta marka waa daaqi karta nacam wa tacalamuu maa callamahum wuxuu baray ay barteen oo marka culumtaas waxaa in cilmiga islaamka la barto qofka muminkaa cilmi la-aanan iska jooga iska dhega weyneyna ma dhici karto waa waa inaad cilmiga barati waa cilmiga camalfalo u baahan yaho waqafuu waxay istaageen cindamaa xadda lahum wuxuu meesha u jideeyey oo u xadoyira seeradaa ha dhaafinina halkii ma aysan dhaafin wastaqnow waxay ku deeqtoomeen bimaa axalla lahum wuxuu u xalaaleeyey camaa xarama caleyhim wuxuu ka xarimay ee xalaashaaba kugu filan shaqo hadday noqoto risqi hadday noqoto guur hadday noqoto xalaashaa kugu filan marka xaaraam haba aadin waxaa cabtaa haysataa waxaa cuntaa haystaa xalaasha kaaga filan haweenkii guurkaa kaaga filan xalaasha xaaraan markaasaa u tilaabay amaa bacdu intaas wixii ka dambeeya acaanana allah wa iyaaka marka ninaa kitaab ka dalmada culimmadii hore waxay ahaayeen qofaa cilmigiisa markuu arko wuxuu leeyahay kitaabkaas noo qor sida imaam muslimba waa laga dalbaday ama sheikh caalim ha u iqtiraaxayo oo wuxuu leeyahay waxaa loo baahanya kitaabkaas kun alifo sida bukhaariba kitaabka wuxuu ku alifay sheikiisa waxay waxaa fiicnaa lahayd qof axaadiista saxiixa intuu alifo oo maarata xadiiska daciifka uu ka saaro bukhaariya hadalkaas hoos ka guntay wuxuu yidhi allah ilahi waa inaan u dhawaaqo riyana waxaan ku arko nabiga anigoo tasxiga saa u babinayo calayhi salaatu wasalaam markii aan fasirna waxaa layidhi kitaab weyna alifi doonta oo sunnada saasuu ku alifay bukhaari imaam muslimna dadaa ka codsada waxaa layidhi kitaab saas oo sunanka rasuulka caleyh oo mukhtasara noo soo alif waa fakeray waa fakeray wuxuu yidhi muslimka nacfiga iska dhaaf anaaba ku intifaacayo kitaabkaas cajiibkaa saas ugu qumay waa labada kitaab oo bacda kitaabillah asaxul kutubeyn ah marka culummada ama nin shiikaa u iqtiraaxi jiray badanaa ama dadaa ka dalbi jiray ama asagaa wuxuu arkayaa xaajada in loo qabo baabkaa inuu wax ka alifo xaajada loo qabo ayuu arkayaa marka shiikhan dadaa ka codsaday ninkii oo la hadlaya kitaabkan ka codsaday amaa bacdu acaanana allah wa iyaaka aniga adigba allah noo kaalmeeye calaa ricaayati wadaa'icihi wixii ilaahay uu noo dhiibto nagu ammaanaysay inaan ilaalino wa xifdi maa owdacanaa wuxuu nagu ammaanaysay inaan xifdino min sharaacihi sharcigiisa ka mide fa innaka sa'altanii waxaad i weydiisatay an aktuba laka inaan kuu qoro jumlatan hadal mukhtasaratan oo gaaban oo min waajibi umuuri dayaanati diinta umuurteeda wixii waajib ah oo caqiido iyo wax kastaba ah ilaa kitaabkan asalkiisa caqiidaiyo fiq waa isugu jiraa oo mimaa tandiqu bihi l alsinatu carabku wuxuu ku dhawaaqi lahaa oo saxda oo tawxiidka ah wa tactaqiduhu lquluubu quluubtana ay ictiqaadi laheedo qalbiga ku ictiqaad min alcaqdiga laga keena qalbiga wixii lagu gunto oo rumaysanta ilaa waxa markaad aaminsantaha qalbigaa ku guntanaysaa wa tacmaluhu ljawaarixu jawaarixdu waxay camal falayso waa salaadii iyo soonkii iyo xaaraamtii laga fogaanayo oo ka fogaashada xaaraamta waa camal waa haddaad hadda hadal xun iska joojiso zina aa ka joogtid qatli aa ka joogtid waxawaaye waa camal waay sababtoo kafiga ah waxa aa iska reebtay yac aad isleedahay waa camal saalixa waay oo wuxuu yidhi wamaa yatasilu wixii la xiriiro bilwaajibi waajibka min daalika daali oo arrintaas ka mid ah nacam wa tactaqidu quluub wa tacmalu jawaarixu iyo wamaa yatasilu wixii la waajiba bilwaajibi min daalik oo min asunani ah waajibka wixii la xiriiro sunnooyin ah min mu-akadiha sunnada midda mu-akadka iyo wa nawaafilaha iyo midda xoogaa ku xigta sunnooyinkaa laba u kala qaybsan shaaficiyadu laba u kala qaybsan sunna mu-akada iyo sunna caadi ee dhaha laakiin maalikiyada iyo maaragtay xanaabilada qayb badan u kaqaana sunna iyo nafli iyo maaragtay mustaxab iyo ragiiba waxyaalay sii kala daldalaan laakiin sida madhabka shaafici madhabka xanaabilada ahlulxadiidka waxawaaye waa waajib iyo farad agtooda waa isku mid sunnadana waa sunno wey laakiin iyadaa waxay kala sunna mu-akada sida rawaatibta oo kale sida ragcatalfajriga iyo witrka iyo kale iyo sunno maaragtay iyadana markaas dhexdhexaada laakiin sunno unbaa lagu kula marka midda muakadka la sheega waxaa sunna mu-akada la yidhaahda iyo wanawaafilaha iyo waraqaa'ibiha macnaha iyaga waxay qabaan maalikiyadu sunnada mu-akadka waa saraysaa nawaafisha ku xiga raqaa'ibaa ku xiga oo raqaa'ibtu yacni sunnada xoogaa waa wax loo baahan yaho ajar laga helaayo laakiin bay ka darajo hooseysaa kul maalan taxiitulmasjidka oo kale iyo rawaatibtoo kale isku mid maahan macnaa taxiitulmasjidka sii gar macnaa sii ka hooseysa rawaatibta saas camalay ka wada marka waa istilaaxa oo maalikiyada wey iyo wa shay shay min al aadaabi oo minha waxyaalaha aadaabta ka mida aadaab waxaa loo yaqaanaa wixii dhaqanka wanaagsan dee aadaabtu qaarna waajibay noqon karaan qaarna sunnay noqon karaan sida macnaha salaamta iyo sida cuntada loo cuno iyo dadka sida loola hadlo iyo dhaqankaas waxyaalahaas marka ay aadaab yidhaahdaan berilwaalidiinka iyo waxyaalahaas aadaabay ka mid tahay ixtiraamka dadka qofka weyn in loo weyneeyo qaalim caalimka la ixtiraamo sagiirka loo naxariisto maaragtay gabdhaha loo ixsaan falo waxyaalahaasoo dhan ay aadaab ay ku kulmiyaan marka laakiin qaarna waa waajib qaarna waa mustaxab waa isugu jiraan nacam wa shayin min alaadaabi iyo wa jumalin jumal oo min usuulilfiqhi usuulfiqiga ka mid ah usuulfiqhigu waa maadada qawaacidda kore oo maaragtay fiqiga koontor sida amarku waajibuu ku tusiyaa nahyigu taxriimbuu ku tusinayaa haddii yaa ayuha ladiin la yidhaahdo cumuum ay ku tusina waxyaalahaasoo kale usuulfiqi la yidhaahdo iyo qiyaasku inuu xujo yahay ijmaacu inuu xujo yahay kitaabkii sunnadu inay xujo yihiin waxyaalahaasa marka usuululfiqi la yidhaahdo wa funuunihi iyo faniyaalkiisa macnaa mucaamalaad iyo cibaadaad iyo nikaax iyo beec iyo jaraa'ix waxyaalahaas oo kale calaa madhab alimaami maalik madhabka imaam maalik bin anas raximah llah waa afarta madaahibta arbacada iyo wa dariiqatihi dariiqadiisii maca maa sahala wixii sahlaayo oo ma garate haa sabiila maa ashkala min daalik wixii mushkil ah oo dhib badan wixii sahlaayo waxyaalihii ad adag in lasii caddeeyo nacam oo min tafsiiri araasikhiina dadka raasikhiinkaas siday wax u fasireen u caddeeyeen in loo caddeeyo ilaa markaad wax aad caddaynaysid adiga jeebkaaga wax kama caddaynaysid qur-aanka tafsiirkiisa qur-aan kalaa lagu fasiraa xadiidaa lagu fasiraa saxaabada iyo aqwaasha iyo culummada shuraaxda ahoo diinta fahamsana lagu sharxaa maana xadiid kastaba sida khawaarijta iskama qajajaxsanaysid maarata iyo sida maaragtay khuraafiyiinta alaa ina awliyaa allah awliyada alla waa la baryi karaa u daliishanaa laa khoofan caleyh waxaasoo kale daliil ma aha ee waa tafsiirka dadka culummada ka sugnaada qaabka wax loo tawjiihinayo waa inaad iska waxayso xataa kitaab hadduu qofku akrinayo inuu iskala yacyac yidhaahdo maaha waa inuu culummadii hore waxay ka yidhaahdeen wixii sidii loo cadeeyey qaabka culummadii hore inuu wax ku wada maaha isaga haye oo wama iyo iyo iyo wadariiqati macmaa sahala waxa sahlaya sabiila maa ashkala mushkil waxaa la yidhahdaa wixii la garan waayo dhib badan marka wixii sahlaayo oo min daalika arrintaas ka mid a laakiin majeebkiisa u ka keenayo iyo maskaxdiisa may oo min tafsiiri raasikhiina dadka cilmiga ay gomadooda ay ku sugnaatay tafsiirkoodii ah say wax u caddeeyeen wa bayaani mutafaqihiina dadka fuqahada ah oo fiqhiga ka shaqeeya say wax u caddeeyeen ilaa ayagaa mutakhasisiinku ah hadda adwiyo iyo maaragtay dibi iyo istilaaxaadkooda reer dhibiya looga dambeyn muhandis maa weydiina wixii handaso ku saabsan reer handasaa la weydiinaya soo maha marka waxay rabaan in maadooyinka yararka ahaana mutakhasiska looga dambeeyo diintiina dhahan takhasus ma lahane nin walba oo wadaanta u rido afkiisa malaxdalay carabkiisa oo ku tur diintii anaa fasira anaa dhaqangelina mid jaahilaho mooryaanoo sida xale u dhasha ah weligiisa meel cilmi iyo culmo aan arkay inuu diintii cilman wacaalam anaa ka tarjuma maya taasba kalo ma aha waa dadka fuqahada oo yaqaan xataa waxay yidhaahdaan culummada mas'alada xadiid oo kale haddii fiqhi laga istimbaadayo waxaa ragga fuqahada ayaa tafsiirkeeda la weydiinaya luuqa haddii ay tahay luqawiyiinta la weydiinaya soo maha haddii ay tahay cilal xadiidna muxadisiinta hadda imaam axmed oo kale haddii asagoo cilalka xadiidkii fiqiga waa yaqaan laakiin luuqa markay noqoto wuxuu dhi jira abu cubayd alqaasim binisan ha looga dambeeyo soo maa hadduu ninku muxadid yahay oo cilalka xadiis yaqaan laakiin uusan fiqiga aada ugu badinin ragga fuqahada ama xadiidkii fiqiga isla yaqaano looga dambeynaya sida shaafici iyo bukhaari iyo kale soo maa hadduu fiqiga yaqaan laakiin cilalka laga badiyo dadka cilalka u dul saarana shaafiici isagoo xadiidkana yaqaana fikiga yaqaana laakiin uu isleeyahy dad badanaa mutabaxiriin ku ah sida imaam axmed wuxuu leey adinka xadiidka hadduu ansaxo iisoo sheega waa ku camal falaa ciraaqiyin oo shaamiyan muxuu dareemaa nimankan xadiidka inay aada ugu go-een oo cilalkiisa iyo sixadiisa iyo duruqdiisa ay aada uga baahsan yihiin laakiin isagana master muxuu ku yahay istimbaadka marka adinka xadiidka saxiiga soo gaarsiiyey qaabka daliilkiisa iyo wixiisa anaa kaa kaafina marka imaam axmed waxuu dhahaa haddii la weydiiyo masalo hariib ah abu cubayda bahasha mutaasis ku ah qariibka iyo luqada iyo xadiida tafsiirkiisa fiqi hadday ku tahaana asaga imaam shaafici iyo bukhaari iyo raggaas marka waa takhasusaadka xataa waa la isaga dambeyn jiray ixtiraamka laakiin hadda afkumalaxla kastaba waxaa intuu diinta afkiisa dhex galo ayuu culimmada afka ku taagaa taas ma jirto haye nacam lima limaa raqabta marka wuxuu yidhi arrintan marka waxaan u sameeyey oo dhahay kitaabka inaan alifo waa limaa raqib limaa raqibta fiihi waxa aada jeceshahoo min tacliimi daalika in la baro lilwildaana caruurta marka kitaabkan oo kale waxaa loogu talagalay caruurta in lagu anqariyo oo caqiidada fiican loo aqriyo meesha isla markii gaalada iyo balaa inta loo geeyo waxa daran lagu anqarinayo kutubaka in loo anqariyo markii qur-aanka la baro oo loo qoro kamaa tucalimuhum saad u baraysid xuruufa alqur'aani qur-aanka qur-aanka markii la baro ah waxaanoo kale la bari jiray liyasbiqa inuu u hormaro ilaa quluubihim quluubtooda min fahmi diinillahi diinta fahamkeeda iyo washaraaci sharaeciisa maa turjaa lahum wax loo rajaynayo barakatuhu barakadiisa ilmaha waxaa la rahaa marka hore caqiido wanaagsan oo salafiya inuu hormar caqiidada saxiixa ahlusunnada waljamaaca intaan hadhow fikrad gaalo fikrad muctasilo fikrad ashcari fikrad takfiir fikro khawaarij fikro suufiya fikro shiica intaynuu hormarin caqiidada sunnada in qalbiga looga waxeeyo marka nacam liyasbiqa inuu u dhaqo ilaa quluubihim min fahmi diin illaahi wa sharaacihi diinta alla fahma shareecadeeda maa turjaa lahum wax loo rajaynayo barakatuhu barakadiisa wa tuxmadu lahum loona mahadinayo ayaga caaqibatahu ciribtiisa fa ajabtuka waan kuu ajiibay ilaa daalika wax arrintaasaan kuu ajiibay waa limaa rajowtu waxaan u rajaynayo linafsii nafteyda walaka adiyo adiga oo min thawaabi man qof maaragtay thawaabtiisoo callama diin allahi diinta ilaahay oo baro oo dacaa ilayhi ama u yeero anigana caruurtaas iyo dadkan inay ku intifaacaan anigan hadda qoraaya iyo qofka dadka u akhrinayo baraayana inay thawaabta ay helaan oo ilaahay ugu yaboohay qofka diinta dadka baro oo ugu yeero ilahay waa kale waman axsanu yaa ka wanaagsan qowla hadal miman dacaa ila allah qof dadka ilaah ugu yeera wa camila saalix camal wanaagsan waqaala inanii min almuslimiin nabiguna waa u duceeyey wuxuu dhahay nadara allaahu imra'an ilaahay ha nuuriyo qof samica maqaalatii maqlay fa wacaaha weeleeyey oo qabtay fa addaaha gudi kamaa samicaha marka shiikhaas allaha ka aqbalo annagan hadda waxaan u akrinay waxaa weeye dadka inay ka faa'iidaystaan ilaahay annagana hanaga aqbalo dadkan hadda maanta u akrinay allah ku anfaco idinkana waa sii akrinaysaanoo caruurta u daara hadda waa anagi dhahnay duruusan hala duube hadda kolle intana waa lagu duubayaa d v d-gan waa lagu duubayaa hala kala faa-idaysto markaskana waxaa laga rabaa kutubaha iyo cajaladaha inay faafiyaan oo dadka dacwada ugu kaalmeeyaan ma aqaan wax ku dhacay kitaabkii ama fiican ama cajaladihi waxaan arkay maraakiista kale meelahaas cajalad fiican ay arkayaan horey dadka uga qaybinayaan ama ramsi yaray ku siinayaan ma aqaan markaskana wax ku dhacay hal cajal iyagoo qaybinaya ma arkaysa markas dhan oo intaas leeg ilaahay ka cabsa dadka u khidmeeya baaraka allah fiikum waclam waxaad ogaataa ana khayra alquluubi quluubta midda ugu khayr badan wa awcaha lilkhayri khayrna ugu weelayn badan wa arja alquluubi quluubta loogu rajeymada lilkhayri khayrka maa lam yasbaq asharu ilayhi waa qalbigan shar u hormarin waa qalbiga caruurta wey ilaa ayagu fidradii saliimkahay ku taagan yihiin saasoo ka wadaa marka waclam waxaad ogaataa ana khayra alquluubi quluubteenna kuwa ugu khayr badan wa awcaha lilkhayri khayrka ugu weelayn badan wa arja alquluubi quluubtana kuwa looga rajo badan lilkhayri khayrka inay weelaan ku intifaacaan maa qalbi waaye lam yasbiq uuna u hormarin asharu shar ilayhi xaggiisa u hormarin oo nadiif ah wa awlaa maa cuniya bihi wa awlaa wax ugu owleysan waaye maa cuniya bihi ay ugu dadaalaan annaasixuuna kuwa naasixuunta naasix waxaa lahaa qofka daacadda ummadda khayrka la jecel oo ummaddu inay faa'iidaysato oo maslaxadeeda caruurteeda iyo ubadkeeda iyo ummadda ifaasi jecel ilaahay hanaga dhigo wa raqiba fii ajrihi ay dalbaan wa raqiba ay jeclaadaan fii ajrihi ajarkiisana alraaqibuuna kuwa khayrka doonaya waxaa ugu fiican waxaa waaye iisaalu lkhayri khayrka in la gaarsiiyo ilaa quluubi lowlaadi qalbiga owlaada in la gaarsiiyo almu'miniina mu'miniinta liyarsakha fiiha inay ku tallaalanto arrintaas oy beerka iyo caloosha u gasho nacam wa tambiihuhum in lagu tambiihiyo calaa macaalimi dayaanati diinta macaalimteeda iyo tacliimaadkeeda macaalim tacliimaadkeeda laga jeedaya mabaadi'deeda wa xuduudi shareecati shareecada xuduudeeda oo xalaasha iyo xaaraamta iyo caqiidada saxda iyo budda faasidka liyuraaduu calayha in lagu tababaro muraawadada waxaa waa tamriinka sida faraska marka la tababarayo marka ilmaha waxaa la rabaa caqiidada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan in lagu tamriiniyo iyo khidmada iyo ixtiraamka dadka iyo cilmiga jacaylka iyo camalfalka in lagu tamriiniyo muraawadadu waa saas weye liyuraaduu calayha in maaragtay lagu tamriiniyo lagu exersaisiyo oo lagu tababaro iyo wamaa calayhim waxa korkooda ahaaday an tactaqidahu inay ictiqaadiso min addiini diinta quluubum quluubtooda wixii waajib ahoo in la ictiqaado ay waajibtaho iimaanka alle iyo rasuulka caqaa'igta saxiixdaa in qalbigooda lagu tallaalo oo la baro wa tacmala bihi jawaarixum jawaarixdooda ay ku camal fasho yacni diinta inta la baro markaa ay quluubtooda ictiqaadiso oo jawaarixdan ay ku camal fasho ilaa qofka haddii caqiidada lagu tallaalo wixii lagu tallaalo ayuu caqiideynaya wixiioo marka ku camal falaya fa inahu ruwiya waxaa la wariyey ana tacliima asiqaari caruurta yare la baro likitaabi illaahi kitaabka alleh yudfiu inuu daminayo qadab allah ilaahay caradiisa waad aragteen caruurta meelaha dugsiga laga haysto waa barako badantah reerbaadiyaha markii la ahaan jiray dugsilee dad kale waa ka nuur badnaa ilmahooda waa ka akhlaaq badan yihiin waa ka naqdeg badan yihiin hadda magaaladan hadda markii hadda dugsiyaalkii iyo xufaaddii ay ku bateen iyo khayrkii soo wax badan hadda kama raban markii ilmaha ay alifkana xataa aysan aqoon weli haddii lasii dadaali lahaay oo dadku ikhlaas wada noqon lahaayeen oo hadafka uusan noqon kumiga uun laga arura laakiin waxa ilmaha laga qaadana waa inay wasiilo ay noqdaan laakiin hadafka way in wax la baro in wax la qaato waa la ogolyahay laakiin tijaaro ma hadafku waa inuu qofka u noqdo inuu ilmaha waxbaro diinta u waxbaro de wax badanoo khayrha isbedelay waana badanahay haddii hadda lagu sii tarbeeyo kutubtanoo kale loo akriyana waa sii badanaya nacam fa inahu ruwiya waxaa la wariyey ana tacliima asigaari likitaab illah in la baro yudfiu qadab allah inuu damiyo wa ana tacliima shayi shayga la barto fi sigari yaraanta ka naqshi inuu naqshad lagu dhigo uu yahay filxajar dhagax dhagax haddii wax lagu naqshadeeyo weligiis kaba tirmaan waqad mahaltu laka min daalika waxaan kuu miithaaliyey oon macnaa kuu qoray maa yantaficuuna waxay ku intifaaceen in shaa allahu ilaahay haddii uu doono bixifdihi xifdigiis oo hadalka uu ka hadli doono caqiidadaa saafiga wuxuu ku leeyahay ilmaha in lagu anqariyo waaye oo waxaas ay xifdiyaan oo ictiqaadiyaan kuna camal falaan waqad mahaltu laka waxaan kuu miithaaliyey macnaa aan kuu qoray waaye min daalik maa yantaficuuna waxay ku intifaacayaan in shaa allah bixifdi hadday xifdiyaan wayashrufuuna ay sharaf ku yeelan bicilmi hadday aqoon u yeeshaanna ay sharaf ay ku yeelanayaan wayascaduuna ay sacaado iyo kole iyo dhurow iyo liibaan biictiqaadihi hadday ictiqaadayan ilaa caqiido saxiixa markaad leeda waa ku dhuroobaysaa soo maha iyo walcamal bi haddii lagu camal falo waqad jaaa waxaana yimid xadiidka an yu'maruu owlaadda in la faro bisalaati salaada lisabcin toddoba markay jiraan siniina wa yudrabu calayha laguna garaaco licashrin toban wa yufaraqa baynahum in lagu kala geeyo filmadaajic jiifka macnaa wiil iyo gabar inaan sariir la isla seexin saas oo kale ama iyagoo qaawan ilmihii aysan isla seexan ee edabta la kala baro oo cifada iyo sharafta la baro fakadaalika yanbaqii waxaa habboon an yucallamuu in la baro maa farada allaahu ilaahay wuxuu ka faryala cala alcibaadi addoommada oo min qowlin qowl ah wax la yidhaahdo towxiidkii iyo dikrigii ah wa camalin camal ah oo wanaagga la sameeyo xumidna laga haro qabla buluuqihim intaysan qaa gaarin liyaatii calayhim liya'tii soo ugu yimaado calayhim korkooda albuluuqu qaangaarka oo ugu yimaado walxaal qad tamakana daalika arintaa oo cilmiga oo makansada iyo tarbiyada min quluubihim quluubtooda markuu gaaro ayagoo wax yaqaana oo cilmigii bartay camalfalkiina bartay tarbiyadii ictiqaadkii saaxina bartay oo qaangaarka ugu yimaado markaas diintii imaamobay haba sida ninkanba hadda shan iyo tobanoo ku qaangaaray toddobiyo tobankaana kitaabkanuu ku qoray soo maaha haddaan yaraantii wax lagu soo barin oon wax wanaagsan lagu tallaalin sida tiin ajo maanta noqo markaas noqon lahaa soo maha iska qaaqle waxba aan ogeyn meelaha dhuruqdhaaruqlo noqon lahaa soo maaha laakiin qaabkii loo tacliimiyaa ka muuqata ee kii la dayacana dayaciisaa ka muuqanaysa soo maaha shay kuma jiro haye liyatii calayhim lbuluuq inuu yimaado waqad tamakana daalika asagoo makansaday min quluubihim quluubtooda wa sakanat ilayhi anfusuhum naftooda marka ay ku xasisho ilaa wax hariiba kuma aha minkuu caqliga yeeshaba cilmi iyo tarbiya kusoo qaada markuu weynaado kama didaayo diinta laakiin cunuga diinta laiska sii daayo beela iska foogfooqaaro markuu weynaado aad tira adoon weligaa xaba barinin oo balaayo kusoo weynaado kaala diin samee ma isweheshanayaanba u ka cararaya waxaan waxayin ma yaqaano marka ma yaqaano wau inkirayaa marka haye wasakanad ilayhi anfusuhum wa anisat ay weheshato bimaa yaclamuuna waxay yaqaanaanoo bihi arintaas bimaa yacmalu haa wa anisad ay weheshato bimaa yacmaluuna bihi waxa ay ku camal falaan min daalika jawaarixum ay weheshato yacni waa uu tukan jiray salaadiyaa lagu soo tarbiyey waa uu jeclaaday qalbigiisii iimaanka jeclaaday salaadda maanta waajibay kugu tahay ihtimaam kordhina maantaba waajib ugu tahay awalooba jeclaa marka waxawaaye waa uu yaqaana marka waxaanu kordhaya waajibay kugu tahay markaan hadda is ilaali hadda oo waa cuquuba ayaad mudan tahay is ilaali haddaa ka tagtid waqad farad allahu subxaana wa tacala ilahi wuxuu ku farada cala alqalbi qalbiga camalan camal oo min alictiqaadaati ka mid ah qalbigu camaloo qabtaa oo ictiqaadka runta tawaaduca xubbiga sidqiga waxaasoo dhan uu leeyahy wa cala aljawaarixina wuxuu ku farad yeelay aldaahirati oo daahirka gacmaha iyo afka iyo lugaha iyo waxyaalahaas camalan camal oo min adaacaati ka mid ah sida salaadii sida soonkii oo kale wasaufasilu laka waan kuu kala bixin doonaa maa sharabtu laka waxaan kuu shardiyey dikrahu xusitaankiisa baaban baab baabbaabaan kugu waxayn doonaa wixii ictiqaad ku saabsan wixii cibaado ku saabsan wixii mucaamalaad ku saabsan cibaadadii intaasoo baab salaadii soonkii waxaasoo dhan liyaqruba si uu u dhowaado ma garatay min fahmi mutacalimiihi dadka maaragtay baranaya ma garatay fahamkooda soo ugu soo dhowaado wey liyaqruba inuu u dhowaado min fahmi mutacalimiihi dadka baranaya fahamkooda inuu ugu soo dhowaado inshaa allah wa iyaahu nastakhiiru ilaahay baana khayr weydeysanayna oo waxa khayrka in waa istikhaarada salaatul istikhaara maxaa loogu magacaabay markaad dan leedahay intaad tukato waxaad leedahay ilaahu arrintaas aan rabo oon ku fikerayo hadday khayr ii tahana i waafaji hadday shar iga tahana iga leex macnaha khayr weydiiso waayo labada arrimood midda khayra ilaahay inuu ku waafajiyo wa iyaahu nastakhiiru ilaahan khayr weydiisanayna wa bihi nastaciinu asagan kaalma weydiisanayna walaa xawla awood walaa quwata quwadna ma sugnaanin ilaa billaah ilaahay inuu adiga awood iyo xiilo ku siiyo maahane adiga mid aa mustaqil leedaha ma lahan alcaliyu alcadiim ee sareeya oo qadarkiisa iyo daatadiisaba makhluuqa ay ka sarreyso ee weynaa subxaana wa tacaala cilmigiisa iyo sharaftiisa iyo daatadiisa iyo asmaa'diisa iyo arrimihiisao dhan ay waawen yihiin wa sala allaahu ilaahay kor ha u qaado oo ha ammaano calaa sayidina muxamedin nebiyihi wa aalihi wa saxbihi wasalama ilaahay ha salaamo tasliilaha nabadgelyo tasliiman kathiira nacam muqadamadii markuu ka soo baxay kitaabkiiba marka uu galay wuxuugu yidhi baabu maa shay baab u baab yahay tandiqu bihi alsinatu alsinadu ay ku dhawaaqi lahayd wa tactaciqiduhu alaf'idatu quluubtan oo ictiqaadi lahayd oo min waajibi umuuri diyaanaad diyaanaadka macnaa diinta yacnii waajibkeeda wixii ka mid ahaa oo macnaa caqiidada iyo qowlkii wanaagsan oo dhihi lahaa camalkii iyo axkaamtii marka dibow kuugu dhiga marka baab waxaa la yidhaahdaa luuqada waa irda la furoo laga soo galo xagga cilmigana wixii dhowr masaa'il iyo dhowr macluumaad kulmiye ayaa baab la yidhaahdaa dhowr fasli ka kooban baabu maa waxay u baahan yahay tandiqu bihi alsinatu alsinada ay ku dhawaaqayso watactaqiduhu alafidatu laabtuna ay ictiqaadinayso oo min waajibi umuuri dayaanaad dayaanaadka umuuraheeda waajibkaa min daalika waxyaalaha waajibkaa waxaa ka mid oo dha aliimaanu bilqalbi qalbiga inaad ka rumaysid wanudqu bilisaani carabkana aada uga dhawaaqdo arrinta soo socota qalbigana waa inay kaaga jirto ictiqaadsanta ku guntan tahay carabkan uga dhawaaqda maxay tahay ana allaaha alle ilaahun ma'luuhun mid la caabudo inuu yahay waaxidun keligiis ilaah kaloo la caabudo ma jiro laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro hayruhu asaga aan ahayn cidaan asaga ahaynoo cibaado astaasha ma jiro wixii kaloo laga caabudaa oo ilaah laga samaystaa waa baadil sababtoo asagaa wax abuuray asagaa wax rasaqa ciddaasaana cibaadada astaahisha laa shabiiha lahu ilaahay waxba eg lama arko makhluuqaadkiisu ma eka laa malaa'ig walaa insi walaa jinni mau eka waa ka duwan yahay waana ka wanaagsan yahay makhluuqaadkiisa walaa nadiira lahu waa isku mide wax asaga lamid ahoo lala miithaali karo nadiir waxaa la qofka kugu faco oo isu dhikantaan ma jiro walaa walada lahu ilmana ma lahan sababtoo welad haddii loo nisbeeyo ciddii welad la shabihi iyo nadiirla ilaa cunugaaga adigoo kula mid yahay soo maaha alibnu siru abiihi soo maaha marka hadduu welad yeeshay dee mathiilow yeeshay walaa waalida lahu wax dhalana ma lahan haddii la dhalana hadde mathiilow leeyahay iyadan midda kale cidda welad leh waa baaba-aya marba haddaa wax dhashid waa sii socotaa ilaa maxaa u dhalay isagu inuu bedel oo kaa noqo haddaa waalid leedahana dee waa soo dariso goordambaa gadaalaa ka timi gadaalka gaaraad ilaahay marka mid baaba-ayana maan mid gadaalka gaarana maan alla subxaana wa tacaala walaa saaxibata lahu haweenna ma laha ee hadda guurka maxaa nagu qasbaaya ama ilmaa u baahannahay ama dhaqan iyo mucaasharo qofku kaalmay u baahan tahay ama qofku shahwadiisa xalaashaa rabaa meeluu ku guto soo ma baahiyaa ku wada adiga laakiin ilaah waxba uma baahna subxaana wa tacaala saaxiibo uma baahna hani cid kale waaba ka deeqtoonya nacam qofka hadduusan guur u baahnayna una shahwo lahayn ilmana uusa jeclayn ma guursanayo dad badana waxaa jira guurkaba aanba rabinba limaada ilmana ma rabo wax shahwoa oryeysana lama arko marka doobnimadaasuu iska door biday gabdho badanoo saasana waa iska jiraan nacam laakiin waa u baahan yihiin ayagu waysan is ogeyn laakiin allah subxaana wa tacaala maba u baahnaba waana ceebayba ku tahay allah subxaana wa tacaala inuu guursado laakiin bini aadamka sharafay u tahay oo qofka caasibkaa sharciga ma jecla xisigana ma jecla iyo gabadhan guursan qof walbaa markuu soo weynaado waqtiga guurka inuu reer yeesho la jecel yahay soomaana sharaf ah laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ceebay ku tahay waana ka nasahan yahay walaa shariika lahu wax ilaahnimada la walaagsada ma laha laysa liawaliyatihi horayntiisa uma sugnan ibtidaa-un bilaabasho huwa alwalu ou dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam falaysa qablahu shay wax ka horeeya lama arko cid kasta asagaa ka horeeya laysa liawaliyatihi awalnimadiisa horayntiisa ibtidaa-un waqtias ay soo bilaabatay mal jiro walaa liaakhiriyatihi dambayta ou ka dambeeyana inqidaa-un baaba ma laha wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aw anta alaakhiru falaysa bacdaka shay adiga wax kaa soo haraaya ma jiro adaa ugu dambeeya oo jira weligaana jiraayo oo ilahi wuxuu yihi huwa alawalu walaakhiru walظaahiru walbaadin nabigu asagoo ilaah ban wuxuu yihi allahuma anta alawalu cid walba adaa ka horeeya falaysa qablaka shay wax ka horeeya ma laha wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay adaa ugu dambeeya wax kaa dambeeyana ma laha wa anta adaahiru falaysa fowqaka shay cid walba adaa ugu hor ka sarreeyo wax kaa sarreeya ma laha carshigii macal ka sarreeya oo acdam makhluuqaatillahi ah wa anta albaadinu adaa xog ogaalaho falaysa duunaka shay wax kaa qarsoon oo adiga aadan ogeyn ma jirtaa la dhaha ilaahay ogo ee aqdi cana diyuuna deynka iga bixi waqdi cana alfaqr iga deeq qofka ducadaas ku ducaysta deyna hadduu saadiq yahay deynna ma ku daahayo faqrina ma arkaayo hadduu asbaabta la yimaado ee xaaraamtana ha layska joojiyo diyuunta allana ha la yska bixiyo dadka magaalada waa cabaan meelba soomaali nin walba waa iska qaadana iska qarjamsana war ducadaa ku ducayso deynta iska bixiya ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala nacam haye laa yabluqu kunha sifatii alwaasifuun laa yabluqu ma gaari karaan kunha sifatii sifadiisa meesha ugu dambaysa iyo xaqiiqadeeda alwaasifuuna kuwa sifaynaya waxaan ku kaaftoomaynaa midda qur-aanka noo sheegay inuu cilmi leeyahay inuu qudro leeyahay inuu samiici inuu basiir laakiin araggiisa intuu leegyahay intuu ku xadaysan yahay cilmigiisa intuu xadka leegyahay ma naqaano sifadiisa u carshiga uga sarreeyo uga sugnaaday ma naqaano gacantiisay tahay ma naqaano marka sifada ma xaday karno intii ilaahay noo sheega unbaa kolley waxaan leenahay kamaal meesha ugu dambeeya waa intaasaa ku gaabsanaysa walaa yuxiidu biamrihi arintiisana ma koobi karan almutafakiruuna kuwa fikr haddaad tira arrinta alle ka fekerna daatadiisa iyo sifaadkiisa fekerkuma dhammayn kartid nacam yactabiru waxay ku cibro qaataan almutafakiruuna biaayaati aayaadka alle makhluuqaadkiisa aayaadkiisa sharciga ay ku cibro qaataan walaa yatafakaruuna fii maahiyati daati daatadiisu waxay ka kooban tahay kuma fekeraan ilaa ma gaari kartid maahiye waxaa la yidhaahdaa haddii la dhaho maa huwa haada shay waxaad ku jawaabi laheedaa la yidhaahda macna alxaqiiqa ma- waa maxay waxaan waa maxad waa makarafoona dhehe sooma muxuu qabtaa waxaas iyo waxaas jawaabta aad ku ja- maahiye laheeda macnaha waxaa laga wadaa xaqiiqada iyo dhabta oo sifadiisa iyo daatadiisa ma ogaa kartid waa mana lagu fikro subxaana wa tacaala laa walaa yuxiiduuna siduu ilaahi yidhi ma koobi karaan bishayin shay oo min cilmi cilmigiisa ka mid a wax shay cilmigiisa ka mid adig ma ogaa karti ilaa bimaa shaa wuxuu doono addoommadiisa bara maahan wasica wuxuu ka weynaaday kursigu kursigiisu asamaawaati waalardu ka sii wenyaho waasicu yahay walaa ya-uuduhu mana dhibo xifduhumaa ardada iyo dhulka inuu xifdiyo ou ilaaliyo dhib kuma hayso adigase koobkaas wax yar mahayn kartid wa huwa allana alcaliyu waa midka sarreeya wey oo culuwigu waa culuwu qadar ilaahay sharaftiis waa sarraysa culuwu daatan waa daatadiisa ilaahay makhluuqaadka oo dhan waa ka sarreeya carshi oo ka sarreeya nacam oo macnawi iyo xisiba waaya alcadiimu ee weyn oo ilaahay amarkiis waa weyn yahay daatadiis waa weyn tahay sifaadkiis waa weyn yihiin afcaashiis waa wax waaweyn wax kastaba alle wax waaweyn oo qiimale waayo subxaana wa tacaala hadda carshigana weynankiisa nabigaa sheeg waxuu dhahay ma samaawaatu sabcu fi lcarshi ilaa ka xalqatin mulqaatin fii falaatin alard samaawadahan waaweyn oo dhan haddii loo eego kursiga waa xalqad yar oo kobaabin yaroo dhul weyn oo garona la saara maxay ka qaadeen carshiga saasuu ka yahay waxaan dhaha waa qadamu rabbi meesha ilaahay subxaana wa tacaala lugihiisa oo dhigta wa ilaaha yaqaan ma kayfiyeynayno sida ibnu cabaas jir laakiin saasaan uga tegayno carshigana waa sariirtiisii alla subxaana wa tacaala laakiin saana ugu fadhiistaa lugaha saana u dhigta annaga ma dhaheen inuu sariirtii alla uu ka sarreeyey oo yahay carshigana mowducil qadameen amaa kayfiye iyo saan iyo annagu saan sariir ugu fadhiisanno oo lugaha aan meel aan hoos u dhiganno oo bahalyara aan soo qaadano ma saasoo kale annaga ma dhaheen bes intaas uga kaaftoomayno sababtoo sifadiisa adiga ma garan karti sow qaabku alla u yaala adiga ma garan karti intaas le adiga ku ekow waa boqortimo midda ugu weyn subxaana wa tacaala nacam hadda jiishtiisa haa kursigaa mawduculqadameynka carshigu waa sariirta w kursiguna waa mawduculqadameyn laakiin sida qofku sariirta ugu fariisto ugu fariistaa lugahana oo meesha u saartaa adiga ma dhehaysa ilaaha yaqaana kayf sow carshiga mawducu kursiga mawduculqadameyn u yahay sariirtana soo ugu sareeyo kayfa istaqara wa kayfa istawaa wa kayfa calaa wartafaca arrin shan adiga kuu taalo adiga qur-aanka lagu sheegay rumay calaa maa yaliiqu bijalaalih alcaalimu alla kii wax og waaye oo wax kastaba og alkhabiir oo xog ogaala khibradu waa xogta qofka og almudabiru wax kastaba maamula alqadiiru ee awooda badan alsamiicu ee maqlaya albasiiru oo ujeeda alcaliyu allaha sarreeyo alkabiiru oo weyn waxaasoo dhan waa inaad qalbiga ka rumaysa afkan uga dhawaaqdeed wa annahu ilaahay fowqa carshihi carshigiisa ayuu ka sarreeyaa almajiidi ee sharafta badnaa bidaati daatihiisa uga sarreeya qaara waxay dha araxmaan alcarshi istawaa istowlaa ay dhahan istowlaa maxaa ka wadaan ma ilaahay ma cidaa carshiga intay ka qabsato haddana uu ka guulaysta yaa kula murmi kara carshigiisa qur-aanka hal meel toddoba goor istawa hal meelo istowlaa lama dhihin walidaalika waxaa lagu matalay laanka ay mutakalimiintu la yimaadeen istowla iyo yahuudda markii la yiri waquuluu xidatun ay xindatun ay dheen nun kale ay ku dareen makfiro weydiisaasay dheen jeestees xabad mise gaahan rabna xabad sareena marka waxay yidhahdeen culimmadii nuunulyahuudi walaamu jahmin fi lwaxyi zaa'idatan sida nuunka yahuudda markay xidhatun yidhi xindatun ay u dhaheen jahmi oo haddee shaacirada iyo muxsee ka farad markii la yidhi istawa istowla ay dhaheen waxyiga waa lagu dara iyagaa jeebkooda kala yimid nuun lyahuudi walaamu jahmin fi lwaxyi zaa'idatani waxyiga waa lagu dara iyagaa jeebkooda kaga darsaday wax hadda bini aadam oo waxyi uu ku dara ma qaadanayna maya gurigeena la aadan lehna wa huwa allana fii kulli makaanin bicilmihi meel kastaba ilaahay waa joogaaho waa cilmigiisa ma dhahayno daatadiisa meel kasta joogo oo masquulow ku jiraa la ilaahay cilmigiisa iyo ixaadadiisa iyo qabdadiis iyo awooddiisa meel kasta joogo imaam maalig wuxuu dhihi jira allahu fi samaai wa cilmuhu fii kulli makaan ilaahay samadou ka sarreeya macnaa carshiga cilmigiisana meel kastuu joogaa laa yakhlu minhu makaan cilmiga iyo awooddiisa iyo badshigiis iyo araggiis meel ka ka maran lama arko nacam khalaqa alinsaana insaanku uu abuuray wa yaclamu wuxuu ogyahay maa tuwaswisu bihi nafsu naftiis waxays ugu sheekaynayso la socda waxa naftaada dhudhuxda nafta ugu sheekaynayso ogyahay wa huwa aqrabu ilaahay waxuu uga dhow yahay qofka min xablilwariidi xididkiisa halbowlaha ee wadnaha maaragtay ku soo shuba uu kaga dhow yahay waa aayaad qur-aan soo wada iqtisaasanaya kama gaarno wamaa tasqudu ma soo dhacdo min waraqatin caleen ma soo dhacdo ilaa yaclamuha ilaahay uu ogyahay walaa xabatin xabadna ma jirto oo masaga ah ama wax kastoo xubub oo bax oo fii dulumaatil ardi dhulka mugudgiisa ku jirta walaa radbin wax qoyan walaa yaabisin wax qalalan ilaa fii kitaabin mubiin ayagana kitaab caday ugu qorantoo waaba sajilan tahab waxaan caleemaha meelaha iska baaba-ay mirayaalkan iska waalidigaahoo maaratay waalidi furuudka meelaha iska baaba-ay ilaahay waa u qorantay kama